gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ayaa shalay si rasmi ah loo siiyey kaarka booliska gobolka minnesota dalkan maraykanka oo ay ku shaqo bilaabayso iyadoo ka mid noqonaysa toddoba qof oo soomaali ah oo boolis ah oo gobolkaasi ka howlgala khadre maxamed oo labiy labaatan sano jir ah ayaa waxaa bishii march ee sanadkan shaqaaleysiiyey qeybta booliska ee magaalada st paul ee gobolkaasi laakiin haatan ayay si rasmiya ugu biirtay qeybta booliska ee metro transit police loo yaqaan oo ka howlgalaya magaalooyinka mataanaha ah ee st st paul iyo minneapolis oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan maraykanka khadre ayaa loo ogolaaday inay shaqadeeda gudato iyadoo weliba xiran xijaab waxaana arrintan ay kusoo beegmaysaa iyadoo dhowaan ismahaan ciise oo ah gabar soomaaliyeed oo sagaal labaatan sano jir ah oo kasoo baxday akademiyada booliska magaalada colombos ee gobolka ohio ay isaga hartay damaceedii ahaa inay boolis noqoto iyadoo u sababeysay in siyaasadaha booliska gobolka aanay ogolayn in xijaab ay gabari ku shaqayso waryaheena maxamed maxamuud mascad maxamuud mascade ayaa magaalada minneapolis kula kulmay khadre maxamuud iyo waxiid axmed siraaj oo isna darajada saajin ka gaaray booliska gobolka minnesota wuxuuna ugu horeyn khadre weydiiyey sida ay ugu suurto gashay inay boolis ku biirto
aad iyo aadaan dadaalay shaqo badanaa suubiyay hadda inaan meeshan imaado so departmentkana way aad iy caawiyaan xijaabka iyo waxaasay caawiyaan igu suubiyaan so aada ugu faraxsanahay dad fara badan waxay isweydiinayaan gabar marka ay booliis noqoto shaqadaasi dabcan waa shaqo adagoo badanaa rag way qabta inkastoo gabdhaha soomaaliyaba ay booliis ahayeen iiga warran bal arrintaa hawshaada iyo sida aad u arkayso haddii runta u sheego hawshu adeeg waaye ina ordid iyo niman uu dawo ordid iyo haa inaad samaysid so aad u tough you know shaqa adag waaye laakiin haddii gabar dumar ah ay rabto inay aad u dadaasho way samayn kartaa sida nin camal ay ku samayn kartaa waa gartay marka dad fara badan waxay ka hadlaan xijaabka oo kale matalan waxay isweydiinayaana laga yaabaa gabdhuhu gabadha booliis markay noqoto xijaabkeeda ma xiranaysaa adigu bal iga warran xijaabka ma lagu ogolaya in xirato haa alxamdulilah in minnesota way ogolaadeen inay xijaab xiro steedada kale laakiin waa la diidaa hadda inaan caawiya arabada soomaalida oo dhan oo muslimiinka iska dhaaf oo dhan inay xijaabkooda ay ku dadaalo inay ku shaqeeyaan because way ku ogolaan karaan adiga marka adigaa ka dhaadhicisa iyo hadda qaybtan waxdan aad u shaqaysay booliiska in xijaabka la ogolaado mase markii horeba way ogolaayeen may anaa ku dadaalay aada oon la hadlay kuwa oo jiifafka iyo waxaas iyo recruitmentka markaan la shaqeeyo oo design cusub oo suubiyey xijaabka markaas ay ogolaadeen marka qaabka xijaabka aad u xiranayso waa qaab ka duwan qaababka kale aada ku duwan yahay xijaabka caadi maahan haddii qof i qabto xijaabka fujmi karaa so sidaa xijaabka caadi maahan marka dhallinyarada gabdhaha soomaalida ah reer minnesota amba caalamka intiisa kale laga yaabo inay kaa dhagaysanayaan maskaxda ku haya inay booliis noqdaan oo kale maxaad ku dhihilahay iskuolkiina horta aada jaamacadda aada aada u dadaal jimka aada because shaqadan wax adeeg waaye easy maahan dad badan ay kuu fiiranayaan so inaad inaad aada u dadaashid waayo dhinaca waalidka iyo qoyskaaga oo kale haddaad iga waranto markii aad aad tiri waxaan rabaa inaan booliis noqdo sidee loo arkay
hortii way cabsadeen waxay dhaheen alla bistooladaad qabanaysaa waan ku cabsanaya gabar yariisaa tahay waa lagu dili doonaa laakiin markaan u suubiyey markaan tusay inaan samayn karo markaasay fahmeen ay ku farsaneen
marka booliiska waxaa jira samboola jira matalan minneapolis adigu hadda transit booliiska oo metroga oo yani dhowr magaalo oo dhan baad isku tahay maxaad ku xulatay qaybtan inaad ka mid noqoto wallaahi ilaahay califkiisa intan ii keenay hortii st paulo ku shaqeeyey and then i don't know just calaf intana imaaday calaf inta imaaday marka waa maxay waxaa kaloo degsanayso goolkaagu muxuu noqonay insha allah in iskuolka ku ku noqdo ina masters degree soo qaadaa rabaa and then after that i don't know meesha ilaahay geeyo u geena marka hadda booliis baan aad maanta waxaa lagu siiyey kaarkii booliiska aad ku shaqayn lahayd marka booliiska gudihiisa hawsha aad jeceshahay inaad ka dhex qabato meesha maskaxda kaaga jirto oo kale kuwa gengska oo soomaali ah because soomaalideena way way lumeen in america dhaqankeena iyo diinkeena ka baxnay so ina ciyaalka uu aado dadaaluhu la shaqeeyaa rabaa insha allah haddii ay ogolaadaan meeshaas ina ku shaqeeyaa rabaa marka ka soomaali ahaan in gabadhii ugu horeysay ee soomaali ah ee waqooyiga maraykanka ka noqota booliis ama dalkan maraykanka aan idhaahde siad u arkaysa arrintaas
ma ogi kama fakerin so af soomaalian ku hadlaa inaad dadkayga caawiyaa rabaa kulligooda haddii ku haddii caawiyaanna that's good inaas la shaqeyno waaye marka ma waxaad leedahay waxaad u noqonaysaa dadka qof ay gabdhaha kale ay higsadaan oo ay ku daysadaan oo kale saas baad u arkaysaa inaad noqon karto ha saasaa rabaa ina dumarka oo dhan oo muslimiinka ina inay arkaan arabaa siday saana ku suubi karaan xitaa aad iyo aad baad umahadsan tahay hambalyaan ku leenahay aad umahadsantahay adina magacaagu saddexan iyo darajadaada magacaygu waxaa waay waxiid axmed saraaj waxaan ahay sargin u shaqeeya metro transit police department gobolka minnesota metro transit police muddo ayaad u shaqaynaysa waxaana tahay qofkii ugu horreeya soomaaliya u shaqeeya dabcan maantay taariikh kale ayuu sameeyey waxdaadu ay samaysay oo gabar soomaali ah ayay shaqaalaysiin oo markii ugu horreyso gabar soomaaliyeed dabcan dalka maraykanka ay ka mid noqoto booliska qaybtaada ahaan sidaad u arkaysaa waa maalin taariikh ah waa maalin farxad u leh dadka bulshada minnesota gaar ahaan dadka soomaalida ah oo ay khatar ay ka soo jeedo waxaanan filayaa in ay tani tahay inkastoo ta gabadhii markii ugu horreysay gabadhii ugu horreysay waxaan filayaa inayna noqonin tii ugu dambeysay imaanshaha ay kusoo biirtay booliiskana kusoo biirtay booliiskana waxaan rajaynayaa in uu dhiirigeliyo gabdhaha yaryar ee kale ee soomaalida ah ee rabaan inay booliis noqdaan balse waxyaalo kale laga dhaadhiciyey ama ayaga u qabaan inayna noqon karin ayaguna inay noqon karaan marka waxaa weeye waa tallaabo fiican oo horey loo qaaday bas waxaan rajaynaynaa maaragtay inay maaragtay ay sii socoto waanan taageersannahay waanu ku faraxsannahay dhaarashadeeda maanta meeqa soomaaliya ayaa ka shaqaysta qaybtan metro transit police hadda waxaan dhannahay toddobo khatro markiina lagu daro toddobaan nahay waana sii kordhaynaa waxaanu rajaynaynaa nambarku inay intaa ka sii bato khatro waxaan weydiiyey inay xijaabka xiranayso in kale waxayna ii sheegtay inay xijaabka ku shaqayn doonto marka mawaaxdiinan qaybtiina metro transit ayaa u fududeeyey mase gobolkaba dhib kama aha in xijaab la xirto qolo kasta oo booliisa waxay leeyihiin shuruucdooda iyo iyo xeerkooda annaga marka awal hore kuma jirin shuruucda booliskanaga qaybtanada u yaalla in xijaab laakiinse waxaa loo sameeyey in maaragtay gabadha ayada daraaddeed in looguin xijaab loogu soo daro waayo waxaanu rabnaa in departmentigu uu noqdo mid dadka dhan reer minnesota ay ka wada mid noqon karaan ayaga oo maarata diintay dooni iyo waxay dooniba ha aadaanbe aad baad umahadsanta
kaasi waxa uu ahaa waxiid axmed siraaj oo ka tirsan booliska gobolka minnesota waxaana ka horreysay khadre maxamed oo ka tirsan iyana booliska gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxayna u waramayeen labadoodba maxamuud mascade oo kula kulmay magaalada minneapolis